إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah khasaaro hantiyadeed ayaa ka dhashay duqaymo ay diyaaradaha kenya xalay ka geysteen laba magaalo ka kala tirsan gado iyo jubbooyinka maamulka puntland ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inuu ka dambeeyo dagaal beeleed ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka mudug xiisad colaadeed oo u dhexaysa beelo walaalo ah ayaa ka taagan deegaan ka tirsan gobolka galgadood xilli uu madaxweynaha dowladda federaalk ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb waxaa magaalada beledweyne mar kale ka soo cusboonaaday dhiilo colaadeed oo u dhexaysa laba ciidan oo halkaasi jooga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi barre ayaa quus ka muujiyey itaalka ciidamada dowladda federaalk ee ku aadan dagaalka madaxweynaha dalka jabuuti ayaa sheegay in dowladda federaalk ay geli doonto xaalad amni oo halis ah haddii ay soomaaliya ka baxaan ciidamada soo duulay ee artemis oo ay kuwiisa ka mid yihiin dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay qof shacab ah watay gaadiid uu ku xamaasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muuqaal ku soo bandhigtay tobaneyo gaadiid ah iyo askari maxbuus ah oo ay ka qabatay dowladda federaalka howlasa ka qaybin ayaa laga sameeyey qaybo ka mida wilaayaadka jubbooyinka iyo bakool waxaa dhulka soomaaliyeed ee nafdhihi laga soo sheegaya qiimaha kororka dhanka shidaalka kaasoo saameyn ku yeeshay bulshada horumar dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee deegaanka kunya barrow إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo talaada ah sideedii tobanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada khasaare hantiyadeed ayaa ka dhashay duqaymo ay diyaaradaha kenya xalay ka geysteen laba magaalo oo ka kala tirsan gobolada gadow iyo jubbooyinka muxsin xasan xaaji cabdulaahi ayaa faahfaahinaya diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ayaa habeenkii xalay duqaymo ka geystay magaalooyinka bu'aale iyo ceelcadde oo ka kala tirsan wilaayaadka jubbooyinka iyo gado duqaynta bu'aale ayaa dhacday xalay sagaalkii fiidnimo iyadoo afar gantaal ay ku kala dhaceen goobo danguud ah oo kale ah dugsiga qur-aanka kariimka ee daarul huda garaash uu leeyahay ganacsado caan ka ah magaalada iyo guri ay degganaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa soo weeraray magaalada bu'aale dadka muslimiinta ah oo deggan cadowga kenya salibiyiinta ah diyaaradahaasina waxay beegsadeen meelihii awalba sidii looga bartay ay beegsan jireen sida madaarista waaweyn iskoollada iyo macaahidda marka madarisadii daarul hudda oo annagu aannu macallimiin ka nahay oo carruurta reer bu'aale afar meelood ay saddex meelood dhigato ayaa meeshaas digada ay ka samaysay diyaaradihii gaaladu bismillah horta geeriskan geeri shacab buu ahaa geeriskana anaa iska lahaa ummaddan ugu shaqaynaynay geeriskii waa la duqeeyey diyaaradihii kenya soo weeraray ilaa iyo sagaal baabuur baa meeshii ku baaba'day ma jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac balse duqaymahan ayaa geystay burbur hantiyeed wax khasaaro naf ah ma jiro khasaaro maal baa ku khasaaray meeshan ku burburay laakiin wax naf oo ku go'day ma jirto iyo dhaawacna ma laha sidoo kale waxay diyaaradaha kenya isla xalay abbaara toddobadii saac habeennimo duqaymo ka geysteen deegaanka ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo dadka magaalada waxay sheegeen in lagu duqeeyey saddex gantaal ilaa haddana lama soo sheegin khasaare nafeed balse waxaa jira burbur hantiyeed waxaa soo laalaabtay duqeymaha wuxuushnimo ee aan loo meeldayeyn oo ay dowladda kenya ka geysanayso gobolka jubbooyinka iyo qaybo ka mid ah gobolka gado ee koonfurta soomaaliya duqaymahan waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo iskugu jiro mid nafeed oo lagu xasuuqay dad maato ah oo u badan dumar iyo carruur iyo kuwo hantiyeed oo lagu burburiyey goobo ganacsi dugsiyada qur-aanka iyo masaajidda kenya oo ay diyaaradahan siiyeen dowladaha reer galbeedka ayaa u muuqata mid gantaalada lasoo siiyey ku tijaabinaysa dalka iyo dadka soomaaliyeed maamulka puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inuu ka dambeeyo dagaal beeleed ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka mudug mubaarak cumar mubaarak ayaa warkaas soo jeedinaya maxamed saciid faroole oo ah wasiirka qorsheynta maamul goboleedka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey inuu ka dambeeyo dagaal beeleed ka taagan qeybo ka mid ah mudug wasiirka ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegay in dagaalbeeleedka uu xasan sheekh huriyey uu keenay inay diriraan laba maleeshiya oo kala degan deegaanada ay ka kala arrimiyaan puntland iyo galmudug wuxuu sheegay in xasan sheekh uu caan ku yahay hurinta colaadaha qabiilka ku salaysan isagoo tilmaamay in mudug ay dagaalbeeleedyo ka dhaceen sannadihii ilaaakii markaasoo uu dowladda federaalku hogaaminayey xasan sheikh maliishubeeleedkii dagaalamay iyo odayaashoodu waxay dhankooda dowladda federaalka si isku mid ah ugu eedeeyeen dagaalkii shalay ka dhacay aagga galdogob dagaalada ayaa waxaa ka dhashay khasaare labada dhinac kala gaaray walow aan la tiri koobin welina waxaa taagan xiisadda colaadda
xiisad colaadeed oo u dhexaysa beelo walaalo ah ayaa ka taagan deegaan ka tirsan gobolka galgaduud xilli uu madaxweynaha dowladda federaalka ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb waxaa faahfaahinaya cali aadan xasan wararka naga soo gaaraya deegaanka xanan buuro oo hoostaga degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in xiisad colaadeed ay ka dhex taagan tahay laba maleeshiya beeleed xiisadan oo la sheegayo inay ku lug leedahay dowladda federaalka ayaa ka dhalatay ceel riig ah oo la doonayo in laga qodo duleedka xanan buuro odayaal shir jaraa'id ku qabtay xanan buuro ee kasoo jeeda dhuusamareeb ayaa dhinaca kale oo kasoo jeeda cadaado ku eedeeyey inay ceelka muranka dhaliyey ay qodayaan maantay xanan buuro oo ma baahna dagaal dagaal waa ku soo gubatay dad badan waa ku dhintay maal waa ku burburay waxaan leenaha walaalahanna arrintaas ka waantoobaan leenaha annagu inaan xadgudubno ma rabno inaan wax dhibaatayna ma rabno nabadaan rabnaa haddaan weynana gacmaa isi saaran mayno riigu ka qodmi maayo guriga ilma xaashitama weyni riiga har xaashi salaam ay leeyihin ka qodmi oga maayo waxaan leenaha ku kasoobinnina riiggaa naga joojiya geedkaana eed iyo quracaana eed iyo xaggaygu soo xigaayo waa jalleecaa ma jirto waxa sida ay yihiin iyo meeshaad ka qodaydiin iyo meeshaan wada joogno waa isla naqaanaa matoorka meeshaad rabtaan aad ka muddeen oo riigga aad soo taagteen ballaa soola maahan waa guryihii ilma xashtaman weylo korkooda odayaal labada dhinac ah oo ku kala sugan muqdisho iyo galguduud ayaa noo sheegay in colaadaha ka jira gobolka galguduud ay yihiin kuwo ay ka dambayso dowladda federaalka lagana doonayo dano siyaasadeed waxayna ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintaas sababa la xidhiira ammaankooda waxaa magaalada beledweyne markale kasoo cusboonaaday dhiilo colaadeed oo u dhexaysa laba ciidan oo halkaasi jooga waxaa faahfaahinaya maxamed ciise cali degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka aloosan khilaaf u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ugu magacaaban hiiraan waxaa la sheegay in xiisadan iyo isqabqabsigan u dhexeeyo ciidamo uu wato madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo iyagan raacsan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka sida la sheegay guddoomiye ku-xigeenka ayaa ciidamo u watay soo geliyey magaalada beledweyne halkaasoo ay ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyo taasoo keentay in iyagana ay ka dhiidhiyaan dhinaca kale islamarkaana isku hanjabaan taliyaha booliiska ee hirshabeelle ayaa sheegay inay jirto shaqaaqo ka dhex taagan labada dhinac khilaafka iyo xiisadu waxay salka ku hayaan arrimo la xiriira sidbursi maamul iyo isbaarooyinka lacagaha loogu qaado dadweynaha dhowaan waxaa lacagaha isbaarooyinka isku qabsaday madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo wasiirka gaadiidka sidoo kale waxaa laba bilood ka hor beledweyne isku rasaasiiyey ciidamo kala taabacsan cali jeyti iyo sufurow oo ilaa iyo hadda isku haysta xilka guddoomiyaha hiiraan toddobaadkii lasoo dhaafayna waxaa degmada maxaas ku dagaalamay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ayaa quus ka muujiyey itaalka ciidamada dowladda federaalka ee ku aadan dagaalka maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ayaa quus ka muujiyey itaalka ciidamada ay hadda haysato ee dowladda federaalka ah xamse oo dhowr bilood ka hor sheegay in ay diyaar u yihiin inay ciidamada shisheeye kala wareegaan xiryaha ay banaynayaan ayaa shaaca ka qaaday in ay u baahan yihiin taageero dhanka tababarka ah wuxuu dowladaha reer galbeedka ugu baaqay inay u dhisaan una tababaraan xilli askar badan ay dowladda federaalka ku weysay dagaalada annaga hadda wax walba amniga kowino ah marka arrinta amniga waxa aan ognahay de dagaal baa socda dagaalkaas ina lagu taageeraan rabnaa waxaan dhisaynaa ciidan oo tiro iyo tayaba u baahan inna laga runtii aan uga baahannahay marka dunida waxaan ku codsanaynaa in ciidankaas nalala dhiso si uu u noqdo ciidankaasi ciidankii la wareegi lahaa atmis markay baxaan sanadka soo socda ee amniga dalka waxaan u baahannahay marka ciidankaas tayeyntiisii iyo hubayntiisii taasna waxaa weye dunida ka codsanaynaa inay dowladda federaalk ayaa ku fashilintay codsi ay u dirsatay qaramada midoobay oo ahaa in muddo saddex bilood la hakiyo bixitaanka saddex kun oo askari oo lagu waday inay toddobaadkan baxaan waxaana laga aqbalay oo keliya hakinta muddo hal bil ah falanqayayaashu waxay sheegayaan in dowladda federaalk haysato laba daran mid dooro waa midda koowaade in ciidamada shisheeye ay tegayaan sida qorshuhu uu yahay iyo in aysan haysan ciidamo u dagaalami kara kuwaasoo ku fashilmay tijaabadii ugu horreysay ee dagaalka madaxweynaha dalka jabuuti ayaa sheegay in dowladda federaalka ay geli doonto xaalad amni oo halis ah haddii ay soomaaliya ka baxaan ciidamada soo duulaya atmis oo ay kuwiisu ka mid yihiin zakariya cumar ayaa inoo haya ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa sheegay in soomaaliya ay geli doonto xaalada amni halis ah bilaha soo socda sababo ku aadana dhimista ciidamada shisheeye ee laga saarayo waddanka hadalkan wuxuu ka sheegay waraysi uu siiyey t v lagu magacaabo t r t wuxuu sheegay in ugu yaraan dowladda federaalk ay u baahan doonto in laga aqbalo saddexda bilood ee codsatay si loogu diyaargaroobo islamarkaana loo helo ciidamadii badeli lahaa askarta shisheeye ee laga daabulayo waddanka geelle ayaa sheegay in soomaaliya ay martigelin doonto wixii ka dhacay afghanistan markii ay isaga baxeen ciidamadii maraykanka iyagoo aanan u diyaargaroobin hadalka geelle ayaa imanaya iyadoo dhowaan uu buuq ka dhashay saddex kun oo askari oo ka tirsan isbahaysiga atmis kuwaas oo lagu waday in bishii lasoo dhaafay laga saaro soomaaliya dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay qof shacab ah oo watay gaadiid uu ku xamaasho muxsin xasan xaaji cabdulaahi ayaa faahfaahinaya darawallada kaxeeya mootooyinka ee ka shaqeeya magaalada muqdisho ayaa weli beegsi bareer ah kala kulmaya ciidamada dowladda federaalka toogasho maanta duhurkii ka dhacday isgoyska tarebuunka ee degmada hodan ayuu askari ka tirsan ciidanka militariga dowladda federaalka wuxuu ku dilay nin shacab ah oo darawal ka ahaa mooto saddex lugaaley ah sababta loo dilay ninkan mootaalaha ah ayaa ilaa hadda la dhaafin la'yahay keliya inuu marayay waddada askarta dowladda federaalkana rasaasta lagu fura shacabka ay u adeegsadaan sida hoonka ay gawaaridu leeyihiin goobjoogayaal ayaa sheegay in askari saarnaa gaari cabdibila ah uu toogashada geestay kadibna uu goobta iskaga dhaqaaqay sidoo kale askar goobta ku sugnayd ayaa u diiday shacabkii iskugu soo baxay dhacdada inay duubtaan falka meesha ka dhacay ama wasawirro ka qaataan meydka qofka shacabka ah oo dul saarnaa mootadii lagu dilay ayaa in muddo ah goobta yaallay dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee ka dhanka ah darawallada mootooyinka ayaa kusii xoogeysanaya degmooyinka gobolka banaadir ilaa iyo haddana ma jirto arrintan wax ay dowladda federaalka ka qabatay laba bilood ka hor ayay ahayd xilli taliyaha booliska magaalada muqdisho ugu baaqay ciidankiisa inay dilalka ka daayaan bajaajlayda soomaaliyeed hadday ka baaqsan waayaanna inay ka toogtaan lugaha iyo gacmaha iskana ilaaliyaan madaxa laakiin taasi ma muuqato oo weli askarta dowladda federaalka waxay dhalinyarta xoogsatada soomaaliyeed xabadda kala dhacaan madaxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muuqaal ku soo bandhigtay tobaneyo gaadiid ah iyo askari maxbuus ah oo ay ka qabatay dowladda federaalka maxamed amiin ayaa warbixintaas inoo haya
mu'asasada alkataayib ayaa baahisay mid ka mid ah muuqaaladii ugu muga weynaa ee laga soo duubay fagaarayaasha dagaalka kaasi oo ay ku soo bandhigtay dagaal ay warbaahintu tabisay laba toddobaad ka hor oo ka dhacay deegaanka ceel la helay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud muuqaalka ayaa soo bandhigaya macluumaad badan iyo muuqaalo dhif iyo naadir ah oo ay tahay in laga soo duubo goob uu ka dhacay hardan qaraar oo ka mid ah kii ceel la helay waxaa la arkayaa dagaalka sida uu ku bilowday ilaa dhammaadkiisa ciidamada dowladda federaalk oo aad u tiro badan ayaa waxaa looga itaal roonaaday dagaalka oo ahaa mid culus oo xilli qorax gabaad ah dhacay sida laga arki karo filimka askarta dowladda federaalka ayaa kooxo kooxo labalabo iyo mid mid u firxanaya indhahaagu waxay qabanayaan cararkooda iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo daba jooga islamarkaana mid mid u tooganaya muuqaalka ugu yaabka badan ee ku baahay baraha bulshada waa askari siduu u cararayay kusoo dhacay goob ay ka dagaalamayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu isku dayay in uu geed hoostiisa ku dhuunto balse xabadda ayaa korkiisa ka boorkicisay
شيعا جعلوا الحق بنانا وغدوا فيه بباب
muuqaalka dagaalkii ceel la helay ayaa waxa uu soo bandhigayaa qisada dagaalka oo dhammaystiran waxaa fagaarihii lagu dagaalamay daatan meedadka ciidamada dowladda federaalka inta badan askartu waxa ay xabaddu ka haleeshay foolka iyo feeraha mid ka mid ah maxaabiista dagaalka lagu qabtay oo kasoo muuqanaya isdaarka ayaa fariin u diray ciidamadii saaxiibadiisa ahaa ee dowladda federaalka waxay ka soo qabteen ceel hal duuleedkiisa magaalada afkeeda hore mujaahidinta ka soo qabteen hadii waxay ahaayeen boqol iyo boqol iyo iyadugu toddobaatan camal oo macusliih boqol oo oo ninkii la yidhaha dowladda laba boqol iyo konton meeshaasa ilaa kun meeshaasa adii isku celcelisaan kuna saddex boqol waay waxaan ugu baaqaa nimanka la socda inay kuweena qaataan aniga hadalkayga muuqaalkayga nu arki doonan haddii ilaahay insha allah mujaahidiinta inay isku soo dhiibaan waxaan ugu baaqaa iskagana soo baxaa nimankaas sidaan laawayaasha
filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa dhammaan hantidii ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka heleen ciidanka dowladda federaalk ee ku jabay dagaalkii ceel la helay waxaad arkaysaa gaadiid tobaneeyo ah hub tirobeel ah rasaas aad u badan oo loo isticmaalo noocyada qoryaha min baasuuka ilaa bastoolad qaybaha dambe ee filimka waxa uu leeyahay xiiso gaar ah waxaa la arkayaa xasan sheekh oo beeninaya in ciidankiisa laga adkaaday meeshana ka saaraya in hub iyo gaadiid looga furtay dagaalka xilli marka uu hadalkaasi ku tiraabayo barbarkiisa laguu soo dhigayo xaqiiqda wixii ka dhacay ceel la helay oo aan sawir ahayn balse ah muuqaal uu qof kasta ka qanci karo
sawirre isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xirxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxa muxuu ahaay baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegaya shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay waa ka tiro yar yahay waa ka taya xun yahay annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay waana ka dhiirannahay guulaha badan guulo badanna waan haysanay annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay muuqaalka ayaa waxaa lagu soo gunaanuday kelimad uu jeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin kelimadaasi oo jawaab u ah xasan sheekh goondigiisii ee ku aadanaa tiro badnaanta sidoo kalena tilmaamaysay waxa jebiyey ciidanka dowladda federaalka duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibro qaadasho waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midda allah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum huma kiiduunii falaa tundiruun ina waliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin waladiina tadcuuna min duunihi laa yastatiicuuna nasrakum walaa anfusahum yansuruun dowladda federaalka ayaa ceel la helay ku weysay in ka badan toddobaatan isugu jirta askar iyo saraakiil si kastaba ha ahaatee filimka lagu soo bandhigay dagaalkaasi ayaa waxa uu dibadda soo dhigay xaqiiqooyin ka duwan warar ay madaxda dowladda federaalka ay warbaahintooda ka sheegayeen ee ahaa in dagaalkaasi aan askar looga dilin islamarkaana gaadiid looga qaadan xuseen macalin oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk ee dhanka ammaanka ayaa dhowr bilood ka hor sheegay in waxyaabaha ay adeegsanayaan ay ka mid tahay beenta
أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحسان جلد التدبير فيه والسرد خير النضال إن نصر الله آت
howlo saka qaybin ah ayaa laga sameeyey qaybo ka mida wilaayadka jubbooyinka iyo bakool cabdiraxmaan bader kaydsan ayaa faahfaahinaya maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sakada xoolaha ka qeybiyey wilaayaadka islaamiga ee jubbooyinka iyo bakool aan ku horeyno jubbooyinka halka laga qeybinaya sakada oo ah duleedka degmada afmadow ayaa waxaa soo xaadiray dadyow iskugu jiro fuqara iyo masaakiin kuwaas oo la siinayay xoolo ka kooban geel lo iyo ari sidoo kale waxaa soo xaadiray goobta laga qeybinaya sakada mas-uuliyiinta wilaayada oo dadka siinayay sakada qaar ka mida dadkii la siiyey xoolaha ayaa ka waramay shucuurtooda weelmaarow baan joogaa waxaanan ka imid harboole maxaa laysiiyey hal saddex jir oo aad u qiimo badan waa laysiiyey ma ahee dhowr goora hore laysiiyey tanaaba laygu siiyey dadkii xoolaha laga soo qaaday waxaa yeelaa Allah u barakeeyo bismillaah magacaygu waa baashi xasan daahir waxaa lii siiyey waa neef geel eh alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waan ku waa islaamka oo mahad celinaynaa mahad ilaahay u sugnaatay ka sukow islaamka ayaa u sugnaatay alxamdulilah rabbi alcaalamiin guul iyo nasri iyo futuuxaad insha allahu dadka xoolaha laga- xoolahooda allah u barakeeya ilaahay diinta islaamka allah ku sugo sidoo kale waxaa suko laga qeybiyey wilaayada islaamiga ee bakool dad ka kala yimid deegaanada iyo magaalooyinka hoos yimaado degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool waxaana la siiyey geel iyo ari dadka danyarta ah oo helay xaqa uu allaha siiyey oo sakada ah ayaa bogaadiyey dadkii laga soo qaaday iyo wilaayadii isku hooshay insha allahu tacaala gee kamay rogne meel laka geebiyahay oo ka mid a gobolka bokool oo laka geebiyahay een, sakwaadkii oo laka siiyahay masaakiinta alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may ku faa'iidaystay geeka dad badan dad badan iyada iyo eedan badan ku faa'iidaysaday alxamdulilah rabbilcaalamiin mayl arrin hore dad tiroodii oo liin qiyaasi korna geeka intuu ku faa'iidaysatay marka insha allahu tacaala may ka mahadsanaa walaayada islaamka ka mahadsan dadku isuga ammaan malayay dadkii in mudunay inay la siiya ka aala geeka suuna fiiriyahayn ama qiyaasahayn ama liistada dadka laha qori buuna argahayn ama dadkaba intii usan laga argahayn dadkaas isuga dadka inka mudunay in geeka ku faa'iidaysadeen yaan argahayn marka ilaahay ka mahadsan sakaan sakaadiye haana caafimaadii barwaaqo ka deeri ilaahay niweela n n asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu butisieda lere bakar wimu gomori lerele sidna firinge ee dank farasna a geka inkowe ee geka inkowe
wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa xilligan ka soconaya qeybinta xoolaha sakada sakada ayaa ah rukni weyn oo ka mid ah shanta tiir ee islaamka waxaa dhulka soomaaliyeed ee n f d laga soo sheegaya qiimo koror dhanka shidaalka ah kaas oo saameyn ku yeeshay bulshada cabdulfataax faarax diiriya ayaa inoo haya wadayaasha gaadiidka ka shaqaysta dhulka n f d o ay kenya xoogga ku haysato ayaa ka cabanaya qiimo koror ay dowladda kenya ku samaysay shidaalka wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in qiimo kororka shidaalka uu yahay mid saddex jibaar ah marka loo eego qiimihii ay kol hore ku iibsan jireen shaab baan joogaa shidaalka aad iyo aad buu noogu kacay hadda waxaan taaganahay inaan baabuurta iska dhigno qofkii nafarkii waxaa lagu qaadaa afar boqol afartaa boqol markaad tidhaahdid shan boqol inaad ka dhigta aad damacdo oo aad u sheegto in shidaalka uu qaaliyoobay waxay ku leeyihiin annaga waxaa waxba nagama gelin haddaa intaasii ka yar nagu qaadaysa nagu qaad haddii kaleetana gaariga waa ka degaynaa hadda waxaan taaganahay inaan baabuurta dhigno inaan idin sheego gaarleyda hagardheer waxaa hadda dhib noqon- nagu noqday shidaalkii aniga aan ku shaqayn jirnay maadaama shidaalka hadda markii hore uu ahaa shan boqol haddana waxaa noqday kun iyo laba boqol ilaa kun iyo boqol saasaa joogaa anigana tabarteenna ma aha taas aniga hadda gaariga waxaa u dhigay shidaalka qaal- qaal- qaalinimadiisa aawdiisa shidaalka oo gaariga meel ugu soo dhaafay magacayga anigoo yahay afey waxaan ku bilaabayaa shidaalkii wuxuu nugu noqday zaa'id maciishadii oo nugu xumaatay ilaahay kuma darnaatee hadda gawaaridii waxaan taagannahay heer bak inaan dhigno oo gawaaridii aan ku shaqaysan weyno gawaaridii waa wadataa nin dhan gaari wata suuxi soo kacay shidaalkii oo lagu leeyahay kun iyo boqol kushubun kushubun shidaalka markaa ku shubta gaarigii wax kasoo laabanaya oo ilaahay untaba yaraatee ma jirto qiimihii hore aan ku iibsan jirnay qiimo haddaan ku iibsanayno qiimo zaa'id aad iyo aad u kala weyn waaye marka hore waxaan ku iibsan jirnay qiimo toddoba boqol mar shan boqol iyo konton mar siddeed boqol mar sagaal boqol sagaalka boqol isagu yahan ku qanacsaneen haddii waxaa lagu daray kun iyo boqolaa laga dhigay saddex boqolaa la- la korsaara oo deg deg ah marka waan yaabanaa ilaahay noo maqan qiimo kororka shidaalka ayaa si gaara u saameeyey xeryaha qaxootiga ee xagardheer oo dad badan oo soomaaliyeed ay ku nool yihiin mid ka mid ah gaadiidleyda ayaa sheegaya inuu meesha ka baxay shidaalkii uga iman jiray soomaaliya kan kenyana uu sidan yahay sixir bararkan waa sixir barar aad u kordhay wuxuuna ka jiraa saan dareemaya kenya afarteeda qilbo laakiin annaga haddii aan nahay xerada xagadheer ama qaxootiga aan joogno wuu nooga sii daran yahay laba qaybood ayuu nooga imaan jiray midna wuxuu ka imaan jiray dhankan soomaaliya midna wuxuu ka imaan jiray dhanka gudaha kenya kii soomaaliya ka imaan jiray waa horaaba noogu dambaysay kii hadda inta ka imaan jirayna wuxuu marahayaa five litrki wuxuu marayaa kun iyo laba boqol oo shilinuu maraya waad garan kartaa waa laba boqol one liter waa laba boqol iyo wax ka sarreeyuu noqonayaa marka waad garan kartaa sixirbararka intuu maraayo wax dhaqaaqi kara ma lahan gaari la raaci kara ma jiro dadkiina waa dad iska qaxooti ah oo iska rifiiji ah xaaladoodana waxay maraysaa inaynan lacagba aysan awoodin qofkii aad tirahda dhagaxley baan ku geynayaa oo kaleeto afar boqol oo shilina laga dhigay meeshii waagi hore uu ka yihiin ahaan jiray laba boqol qofkii wuxuu leeyahay aniga qaxooti baan aamana awoodo dowladda kenya ayaa horay u diiday in ganacsatada mandheera gaarisa iyo wajeer ay shidaalka ka keensadaan soomaaliya waxayna ku sandullaysay in shidaalka qaaliga ah laga iibsado ganacsatada kiristanka dowladda kenya ayaa sheegaysaa in sicirbararka guud uu ka jiro waddanka oo dhan dhulka soomaaliyeed ay xoogga ku haysatana uu duruufta la qabo gobollada kale warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon horumar dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee magaalada kuunya barrow maxamed sheekh cali ayaa inoo haya
waxaan booqasho ku tagnay suuqa xoolaha ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose si aan u soo gudbiyo ganacsiga sayladda ah iyo habsami u socodkiisa suuqan waxaa lagu iibiyaa xoolaha qaybahooda kala duwan walow markii aan tagnay aan la kowsanay iyadoo ari lagu kala iibsanayo suuqa ayaa ahaa mid saxmad badan dadkuna waxay iskugu jiraan kuwa xoolaha keensaday iyo kuwa doonayay inay iibsadaan mid ka mid ah dullaaliinta suuqa ayaan weydiinay qiimaha la kalsiisto ariga arigana qaymihiis waa kaasoo naf walba qaymihiis siduu uu yahay ayay ku xidhan tahay neefka barimada ah boqol doolar ayaa la kala siistaa neefka suguntada ah toddobaatan doolar ilaa siddeetan doolar neefka iyo berimo sugunta teersada ahna waxaa la kala siistaa afartan doolar ilaa soddon iyo shan doolar isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka warramay halka laga keeno xoolaha qiimaha xoolaha suuqa kuyabaru la keenaa inta badan waxaa laga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee deegaanka kuuya barow sida karjaajow tuuloleyda nasrudiin iyo nawaaxigan dhanka badda meelahaasaa laga keenaa si kastaba ha ahaatee xoolaha ayaa ka mid ah nicmooyinka uu allaah ugu deeqay dadka soomaaliyeed waxaana gobolka shabeellaha hoose uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee xoolaha lagu dhaqdo maadaama uu maro webiga shabeelle sidoo kalena leeyahay dhul deex ah oo daaqu ku wanaagsan
warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa